subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaa shalay dalka isutagga imaaraadka carabta ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland allaha u naxariistee jenaraal cadde muuse xirsi warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyaha v o eda xuseen barre aadan
jenaraal maxamuud muuse xirsi boqor oo loo yaqaano cadde muuse ayaa ku geeriyooday dalka isutagga imaaraadka carabta cadde muuse ayaa hore usoo qabtay xilka madaxweynaha puntland isaga oo muddo badan ka mid ahaa saraakiisha sare ee ciidankii soomaaliya waa kan muuse cali jaamac oo ay aqoon dheeraada isu leeyihiin marxuumka oo soo koobaya taariikhdiisa maxamuud muuse xirsi allah u naxariista wuxuu ku dhashay magaalada xamar ee kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii waxbarashadiisa dugsiga qur-aanka kun iyo sagaal boqol afartan iyo labadii afartan iyo afartii magaalada xamar dugsiga hoose dhexe kun kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afar ilaa kun iyo sagaal boqol konton iyo saddexdii dugsiga sarena wuxuu kaga baxay xamar kun iyo sagaal boqol konton iyo afar ilaa konton iyo sideedii marka waxaa loo qaaday leyli sharkaal oo ciidamada dalka talyaaniga kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaal saraakiishii ugu horreysay oo la qaaday ayuu ahaa academiyada modern la yidhaahdo ayuu wax kusoo bartay kadibna lixdan iyo labadii ilaa lixdan iyo saddexdii torino ayaa sharciga oo lagu yuu laba sano kusoo qaatay marka kuliyadda sare oo ciidamadana kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii ilaa lixdan iyo sagaalkii isla dhulka talyaaniga kuliyadda istaraatiijiyadana ruusiya kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii waxqabadkiisa haddaan aan usoo noqono wuxuu shaqo ka bilaabay lixdan iyo saddexdii ilaa lixdan iyo shantii wuxuu ahaa xogayaha taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii iyo lixdan iyo toddobadii wuxuu ahaa taliyaha ciidanka hooseed kun iyo sagaal boqol toddobaatankii toddobaatan iyo labadii wuxuu ahaa taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ilaa toddobaatan iyo saddexdii wuxuu ahaa hogaanka tababarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shan wuxuu ahaa barasaabka ama guddoomiyaha gobolka sanaag erigabo kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii toddobaatan iyo shantii china ayaa waxaa loogu bedelay wuxuu ahaa la taliyaha dhanka ciidanka safiirka ama safaaradda anigu dee talyaanigaan naqana waxaa la yihahdaa adeto militare ama military attache kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iyo kow iyo sideetankii wuxuu ahaa safaaradda canada iyo wuxuu ka ahaa diblomat yacni staffka ayuu xubinka ahaa marka markii dee dalka uu burburay waa meeshuu iska dhiibay oo wuxuu ka noqday qaxooti kabacdi wuxuu kusoo laabtay kun iyo sagaal boqol iyo laba kun iyo labadii iyo laba kun iyo saddexdii wuxuu jabhadda j b b oo puntland ayaa isaga iyo cabdullaahi yuusuf ayaa heshiis ku galay arrintii awoodda oo laysku qabsaday oo puntland kun iyo labadii kun iyo shantii ilaa laba kun iyo sideediina wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cadde muuse ayaa dadka aqoonta u leh waxay ku tilmaamaan inuu ahaa hogaamiye bulshada ku xidhan islamarkaana qadarinayay qarannimada soomaaliyeed sida uu faahfaahinayo cumar khaalid yuusuf boqor oo ay qaraaba yihiin marxuumka cadde muuse wuxuu ahaa nin soomaalidu aada u taqaano oo cadde magaciisu uusan ka soo jeedin kalarkiisa laakiin wuxuu ahaa nin hadalkiisu cad yahay oo baland ah oo runta sheega oo aan laalaalin ah wuxuu caan ku yahay waxa probably waxa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa waxa weye maanta jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne cusub baa la magacaabay abaal weyn buu soomaalida cadda ku leeyahay because iyada oo dhowr iyo toban sano laga maqnaa madaxtooyada afartii sano saddexdii sano iyo afartii sano ugu horreysay cabdullaahi yuusuf markaasuu noqday qaradka budgetka soomaaliya oo dhan wuxuu ka bixinayay puntland taasi oo weliba sababtay inaan mar labaad lasoo dooran because reer puntland aad bay uga caraysna qaar intooda badan dadka dadka kasoo horjeeday oo isticmaalay arrintaas inuu qaradka qaradkii yani budgetka puntland uu ku bixinayay xamar macnaha waxaan uga jeedaa calanka maanta ka taagna sidaa uu yahay uma yani tallaabo tallaabo wey laakiin wuuna dhigaadii jamhuuriyadda soomaalidu mar labaad inay taagto buu qeyb weyn ka ciyaaray because budgetka ay ku shaqeynaysay dawladdii cali maxamed geedi iyo cabdullaahi yuusuf wuxuu ka ahaa kii isagaa isagaa bixinaya budgetkooda puntland ka bixinaya cadde muuse ayaa sidoo kale lagu xasuusan doonaa waxyaabihii uu ka hirgeliyey puntland intii uu talada hayay sida uu mar kale faahfaahinayo muuse cali jaamac waxaa lagu xasuustaa wuxuu ahaa yani qofkii ugu horreeyey oo u dhigay barnaamijka lagula dilo burcadbadeeda wuxuu ahaa muxuu ahaye isla markaas wuxuu ahaa yani mashaariic badan oo horumarneed ayuu dalka ka sameeyey oo runtii qolyihii ka horreeyay aanay samayn maaragta
kaasina waxa uu ahaa xuseen barre aadan oo warbixinta inooga diyaariyey allaha u naxariistee geeridii genaraal cadda muuse xirsi